Magaalada Guraceel ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo Machadka Al-Balad oo loogu talagalay in lagu barto culuumta shareecada Islaamka. Daahfurka Machadka Al-Balad ayaa waxaa ka qayb galay Xogeyaha degmada Guraceel Bashiir Maxamed Salaad Sanka, maamulka machadka, culimo udiin, macalimiin, odayaal iyo marti-sharaf kale. Sheekh Cabdiraxmaan Macalin oo ka mid ah maamulka Machadka Al-Balad ee degmada Guraceel ayaa ka warbixiyey culuumta lagu baran doono machadka.
culuumta macadka uu bixinayo iyo maadooyinka uu madax markaasi macadka bixinayo sidaad ka dhehan kartaan magacaba wuxuu bixinayaa culuumta shareecada islaamka iyo culuumta luqada carabiga Ee, culuumtaas ayuu bixinayaa haddii aan tusaaleyno sida tafsiirka qur-aanka kariimka oo kale ayuu macadku bixinayaa axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu macadku bixinayaa ayuu dadka barayaa sidaas oo kale culuumta uu bixinaya waxaa ka mid ah fiqhiga ee, islaamiga ayuu dadka barayaa sidaasoo kale usuululfiqhi ayuu markaasi macadka bixinayaa sidaasoo kale caqiidada ayuu bixinayaa siiradii ayuu bixinayaa iyo culumta la midka ah sidaasoo kale macadku wuxuu bixinayaa culumta luqada carabiga sida naxwihii oo kale sarfigii balaaqadii iyo culumta la midka ah ee ka mid ah culuum luqa alcarabiya ayuu macadka bixinayaa waxaa sidaasoo kale aan ka marnayn uu macadku bixi doonaa een, maadooyinka asaasiga ah culumta asaasiga ee maadiga ayuu macadku bixi doonaa Xogeyaha degmada Guraceel Bashiir Maxamed Salaad Sanka iyo qaar ka mid ah marti-sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada daahfurka Machadka Al-Balad ayaa bogaadiyey iyagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan.
guud ahaan bulshada reer gurceel ee uu macadkan runtii ku soo biiray waxaan ayagana leeyahay waa in si wada jir ah looga faa'iidaystaa maadaama uu ka duwan yahay macadkan macaahiddii hore aan u arki jirnay ee uu ku dhisan yahay barashada cilmiga shareecada islaamka iyo tarbiyadiisa maadaama uu sidaas yahay bulshadeennuna ay u baahan tahay goobo lagu barto tarbiyada caruurta waxaan leeyahay cid walba oo runtii fursad u heli karta waa inay ka faa'iidaysataa innaguna ka maamul ahaan waa ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa ilaahay baa mahad iskale ilaahayna abuuraa mahad iskale mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad mahadaan dhammaan lahayn allah iskale Ee, xafladan quruxda badan nagu kulmiyey Ee, is- intaas kabacdi waxaa mahad celin iskale ayaguna culummadii iyo ee, mataqaanaa ee, arda culummadii iyo maskaxdii kusoo dadaashay maxadkan in loo baahan yahay Ee, oo meeshan nooga maanta ee, mart- loogu dhigtay gogoshan iyo xafladan ayaguna waa mahadsan yihiin Machadka Al-Balad ayaa ka mid noqon doona macaahidda lagu baran doono culuumta shareecada Islaamka, isla markaana ka qayb qaadan doona horumarinta barashada iyo fidinta diinta Islaamka.